جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subxanimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin aanana waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujahidiinta ee kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaan ka tirsan wiilaada shabeellada hoose faahfaahino dheeraada ee laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ciidamada mujahidiintu ay ka fuliyeen dulaadka magaalada kismaayo munaasabad lagu sugotinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe geeyid ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed ayaa ku xayiran xuduudbeenaadka u dhexeeya dalka suudaan ee koonfurta suudaan ardayda madrasada zeylici ee degmada teeglow ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho ku dhowaad labaatan ruux oo ardaah ee ku dhintay dab ka kacay iskuul ku yaala dalka kenya wilaayada galgaduud ayaa dayactir ku samaysay mid ka mid a madaarista waxbarasho ee ku yaala degmada galhareeri ee wilaayadaasi munaasabad lagu caleemasaarayay mid ka mid a nabadoonnada beelaha jariirweyne ee ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose toddobaadkii afraad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si habsamele kaga socotaa xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo sabtiha taariikhun ku beegantaha afarta bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujahidiintu waxay habeenkii xalay ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin degmada janaale oo ka mid a goobaha cadowga allah oo duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa mujahidiintu saacadii lasoo dhaafay weerar qorshaysan ay ku qaadeen malishaad murtadiin oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buule xaaje oo dhacadulaadka magaalada kismaayo inta la xaqiijiya waxaa weerarkaas ku baktiyay hal askari oo murtad ah iyadoona tirada dhaawaca ay gaartay saddex askari oo murtadiin ah munaasabad lagu suguutinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cuthmaan axmed dhuubo ay faahfaahinaya warkaasi waa dufcadii labaad ee loo dhigo xaflad qalinjibin ah kuwaas oo bartay sidoo kalena xifdiyey qur-aanka kariimka mu-asasada alxigma xarunteeda magaalada jilib ayaa qabatay xaflad lagu sagootinayey tobannaan arday ah oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho munaasabada oo ka dhacday xarunta mu-asasada ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe culimo salaadiin waalidiin maamulka macalimiinta iyo ardayda mu-asasada ugu horeyn maamulaha alxigma ayaa ka waramay waxyaabaha lagu barto xaruntooda waxbarasho alxigma waa mu-asaso bixisa adeegyada waxbarasho iyo kuwa xirfadaha ee dadka waaweyn iyo ururtaba adeegyada waxbarashada ee mu-asasada bixisa waxaa ka mid ah in ubadka la baro qur-aanka kariimka mu'asasada dufcadii koowaad waxay qalanjibisay rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar hijiri dufcadii labaad waa midda aan maanta isugu nimid waana arday tiradoodu ardayda ayaa dhankooda soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku barteen mu'asasada
منعنا بنعمة ختم القرآن فلقد جئنا إلى هذه المؤسسة ونحن لا نعرف شيئا عن القراءة والكتابة ويومها نحن قد حفظنا القرآن بتجويد وتصحيح بعد أن تلقيناه من أفواه العارفين المتقنين sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ahaa culimmadii kasoo qayb gashay xafladda ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad ku saabsaneed fadliga qur-aanka kariimka ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala macalimiinteenna u doortay inay xambaaraan kitaabkan ilmaha ay ku wareejiyaan oo ay xafdisiyaan oo baraan qofka noocaasana insha allahu tacaala ajarkiisu waa weyn yahay waa ka nebigu dhahayay sala allahu calayhi wasalam man qara'a alqur'aana falahu bikulli xarfin xasana waxaa dardaaranah oo aan macalimiinta u soo jeedin lahaa qur-aanka markaynu ilmaha barayno inuusan noqon meel un sida geel la dheelmahayoo kale handadaad iyo dil iyo bug iyo bac in ilmaha wax lagu baro arrinkaas inaan ka waamtoono oo la yidhaahdo ilmaha soo aruursada oo shiila idinku garaacila ardada marka qur-aanka ay baranayaanba qiraa'ada macaan oo tartiilka oo dhib yar in lagu baro qur-aanka qalbigii meesh meel khushuuc iyo sakiino iyo xasilooni ay ka jirto oo naxariista kusoo degaysa meeshu inay ahaato sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xafladda qalinjibinta ka hadlay mu'asasada saad dareemaysaan waa mu'asaso weyn xarumo fara badanna wilaayaadka kule horena xaflado badan oo arday badan ay kaga qalinjibiyeen ayaa hore loo soo bandhigay hore waxay u soo saareen dufcooyin fara badan qayb lagu baranayay cunto karinta ayay soo saareen waxay soo saareen qayb harqaanka iyo sida dharka loo tolo lagu baranayay ayay hore u soo saareen waxay hore u soo saareen qaybo kale oo fara badan kuwo lagu barta cilaansaarka ayay hore u soo saareen kuwo lagu barta luuqadda carabiga ayay soo saareen waxay soo saareen qayb kombyuutarka lagu barta iyo qayba caafimaadka lagu barta dad fara badanna way ka aflaxeen oo qaar badan oo kamid ahna maanta shaqooyinka ay barteen ummadda ugu adeegayaan laakiin waxaan idin leeyahay waalidku ardaygu inuu aflaxa waxaa kaalin ka qaadanaysa mansilada aada macallinka dhigta kama marnayn waalidiinta oo dhankooda si weyn u soo dhoweeyey heerka waxbarasho ee ubadkooda iyo adeegyada waxbarasho ee ay bixiso mu'asasada alxigma marka horeysa mahad oo dhan allay u sugnaata ilaahay baan u mahadinaynaa in badan in badan ilaahay baan u mahadinaynaa nimcadan iyo barwaaqadan cimrigeenna soo gaarsiiyey iyo qur-aanka maanta sidaan loo weyneynayo ilaahayna soo gaarsiiyey ilaahay adaa ku mahadsan adaa ku mahadsan adaa ku mahadsan alxamdulilah uma alxamdulilah waxaan kaloo mahad u celinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin macalimiinta sidaas oo kale waan u mahad celinayaa sababtoo ah waxaa muxuu ahaa inoo soo bandhigeen maanta waa arkaysaan miraha ay soo saareen macalimiinta oo ilmihii waxbarashadii maaragtay sii wadno waa qalin jabiyeen bes waanoo dhammaatay ma aha hadda unbaa qalinka kow haddaa la rabaa cilmigii iyo aqoontii inay maaragtay muxuu ahaa ay sii dabaashaan inay difaacdaan mu'asasada alxigma oo ah xarun waxbarasho ayaa bixiso adeegyo kale oo waxbarasho oo ay ka mid yihiin xirfadaha gacanta caafimaadka iyo kuwa kale aad buu mahadsan walaalkan cusmaan ayuu kaasi ahaa geeyid ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed ee ku xayiran xuduud beenaadka u dhexeeya dalka suudaan iyo koonfurta suudaan walaalkan abushabe ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya xadka koonfurta dalka suudaan ayaa sheegaya in ilaa iyo laba boqol oo booyadood oo sida shidaal ay ku xaniban yihiin halkaas kuwaasoo lagu amray inay dib ula laabtaan shidaalka booyadahan oo ay inta badan leeyihiin ganacsato soomaali ah ayaa la tilmaamay inay ku wajahnaayeen xadka ay ku taallo labada suudaan sida uu sheegay mid ka mid ah darwallada gaadiidkaasi kaasoo lagu magacaabo maxamed cabdirasaaq axmed boqol darwalkani ayaa waxa uu tilmaamay intii ay waddada ku sii jireen in koox burcada ay ka dileen nin magaciisa uu ku soo koobay xuseen wuxuuna sidoo kale tilmaamay in gawaarida ay leeyihiin gaalada qaramada midoobay oo keliya ah loo oggolaaday inay halkaasi ka gudbaan booydahan iyo gawaarida kale ee loo diiday inay tagaan halkii bartilmaameedku ahaa ayaa markii hore qaarkood waxay ka soo baxeen dalka kenya halka kuwa kalena ay ka soo dhaqaaqeen magaalada jubba ee caasimadda koonfurta suudaan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqanayey booyado badan oo saf dheer ku jira islamarkaana dhooban waddo dhinaceeda oo la sheegay inay leeyihiin dad soomaali ah mahadsanid abusheyba ardayda madrasada zeylaci ee degmada tiiglow ee walaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho cabdilqani maxamed ayaa inoo haya warbixinta warkaasi waxa uu ahaa bandhig cajiib ah oo ay sameeyeen ardayda wax ka barata madarasada sheekh cabdiraxmaan zaylici ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool taas oo qayb ka ah madaarista waxbarasho ee hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta madarasada oo ay wax ka bartaan in ka badan laba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa dhowaan sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan heerkooda waxbarasho munaasabadii bandhiga oo ka dhacday gudaha madarasada waxaa ugu horreyn ka hadlay maamulaha madarasada isagoona ka warbixiyey mawaada ka baxa madarasada iyo ardayda wax ka baranayso magaagay maxamed xasan saalax maamulaha dugsiga hoose dhexe sheekh cabdiraxmaan zaylici tirada oo fasuuliye siyeed fasal tirada ardada dhakadaasa lama boqol afartun iyo lama arday boqol iyo afartan iyo sagaal gabdha sagaal iyo sedena wiilal fasalladii oon may ku koob yihiin ahaa siyeed fasal mawaadila ka qaadadaw mayba kumid ahaa fiqhi towxiid xadiid carabi riyaadiyaad ama xisaab culumu ijtimaaci ama juqraafi saynis maadada ingiriiska maadada soomaaliga intaas oo mawaad eh iyo madrasada kabahaas intaasi kadib ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyo ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه المسلم الحديث الرابع أن عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المادة المادة الخط النسخة الخط النسخة الموضوع الموضوع الهاء الهاء أبها مصيف هام أبها مصيف هام يقصده يقصده ويحبه كثير من الناس ويحبه كثير من الناس وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان madarasada sheekh cabdiraxmaan azaylici oo tobanaan sano ka furan magaalada tiyeglow ayaa haatan laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah oo ku salaysan manhajka islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana u istaagtay in la tayeeyo manaahijta waxbarasho ee iskuulaadka wilaayaadka islaamiga iyadoona meesha laga saaray manaahijtii hay-adaha gaalada ah ee lagu marin habaabinayay jiilka mustaqbalka masterid cabdulqani ku dhowaad labaatan ruux oo arday ah ayaa ku dhintay dab ka kacay iskuul ku yaala dalka kenya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in dab xooggan oo geystay khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed uu ka kacay mid ka mid ah iskuullada carruurta wax ku bartaan ee waddankaasi iskuulkan dabka ka kacay oo ku yaala ismaamulka nigeria ee dalka kenya ayaa ahaa mid ay wax ku bartaan ku dhowaad sagaal boqol oo arday waxaana xilliga uu dhismaha iskuulka dabka ka bilowday gudihiisa ku sugnaa boqol iyo konton arday wararka la helayo ayaa sheegaya in dabkan uu ka bilowday qaybta jiifka ee ardayda isagoo markii dambe xowli ugu fiday qaybaha kale lamana oga ilaayo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambaysay in dabka uu halkaasi ka kaco inta la xaqiijiyey waxaa dabkani ku dhintay toddobiyo toban arday halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale kuwaasoo lala cararay isbitaalada ku yaala ismaamulka nigeria ee dalka kenya dabkan dhaliyey khasaaraha xoogan ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladda saldhiibiyadda ah ee kenya william ruuto kaasoo dabka ku sheegay mid argagax ku abuuray islamarkaana ay la xisaabtami doonaan kuwii geystay dhacdadan ayaa qayb ka ah dhacdooyin gubashooyin ah oo horey uga dhacay ismaamullada dalka kenya waxaana sii kordhaya shilalka gubashooyinka ah ee waddankaasi kuwaasoo sababa khasaaro nafeed iyo mid hantiyeeda aad buu mahadsan walaalkan marwaano kaasi ahaa wilaayada galgaduud ayaa dayactir ku samaysay mid ka mid a madaarista waxbarashada ku yaala degmada galhareeriha wilaayadaasi cabdiraxiim sheekh cali ee faahfaahinaya markadka daaru culuum ee degmada galhareeri ayaa waxa ay wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ku samaysay dib u dhis aad u ballaaran iyadoona uu socday dib u hagaajinta markiska in muddo ahi wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa u magacowday guddi qaabilsan dhismaha madarasada daaru culuum ee magaalada galhareeri xaflad lagu daahfurayay madarasada daarul culuum ayaa ka dhacday gudaha markiska taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota wilaayada nabadoono waxgarad culimaa udiin macalimiin ganacsato iyo haweenka muslimaadka ah dhismaha markiskani ayaa iska kaashaday wilaayada iyo dadka muslimiinta ee ku nool nawaaxiga degmada galhareeri kuwaas oo ka qayb qaatay dhismaha daarul culuum nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim nabadoon cabdiweli nuur jimcaale oo u hadlay guddiga dhismaha madarasada iyagoona inooga warbixiyey dhismaha markii loo soo dhaco qaybta labaad oo dhaqaalaha runtii dhaqaalo tiro badanaa gala meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol iyo qurushaad ay noqotay lacagta ku baxda meeshaan afartan iyo laba kun iyo laba boqol lix kun boqol toban iyo afar doolar walaayada iyo rag odayaal ahoo xamar iyo meelahaas jira waxay nagu soo taakuleeyeen ay noqotay soddon iyo lix kun iyo boqol iyo jajab doolar oo soo hartay hadda waxaa nagu taagan shan kun oo toddoba doolar dhiman intii ka soo horto oo soddon iyo kow kun iyo jajab ah waxaa bixiyey magaalada degal hareeri iyo daafaheeda waxaan si gaar ahaaneed uga mahadceliha waxaan si gaara rabaa inaan u xuso cid walba kaalinta ay ku lahayd gabdhaha muslimaadka ee wax ku barta iyo kuwa la jooga intaba ayadoon la kala qaadayn kaalinta ugu weyn ay ka qaateen ilaahayna waa ogyahay annaguna waa ognahay ilaahay waxaan leenahay subxaana wa tacaala miisaanka u saarka sanadkan sidoo kale degmada ragga iyo ganacsatada iyo masab kasti oo degmadan loo deganaa cid ka harta ma jirto ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa kelimad ka jeediyey furitaanka xafladda markiska daarulculuum daartan daarulculuum ah daarulinfaaq fii sabiililaahina waata ilaahay baa maaragtay qolkii kulaylka badnaay markay diinta u gargaareen ugu beddelay gurgaan aad u jeediin oo daaraha leh oo biyaha qabow ku jiraan oo maaragtay marawaxaduhu ku xihan yihiin oo quruxda badan ayaa ilaahay ugu beddelay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kelimad dardaaran u badan ka jeediyey taas oo lagu soo xiray xafladdii furitaanka markiska daarulculuum waxaan rabaa markaa inaan ka soo gebagabeeyo maadaama maalin xaflada ay tahay oo muhiimaddana ay tahay markaskan oo horey u socday shaqadiisii waxbarashadiisii laakiin hadda dhismo cusub oo aad iyo aad u qiimo badan loo dhisay in maanta min jadiid dhismahaasi xaflad in loo sameeyo oo muslimiintii dhagaalada bixiyey juhdiga bixiyey ay arkaan gabdhihii dhiganayay meeshaan dhaqaaladana ku bixinayay inay arkaan laiskugu yimaado oo runtii farxaddaasi iyo shaqadaasi laiskugu yimaado ayaa maaragtay muhiimadda ahayd wilaayada ayaa ku dadaalaysaa sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada mahadsanid cabdiraxiim munaasabad lagu caleemasaareeyey mid ka mid a nabadoonnada beelaha jiriirweynaha ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose abuu eyman ayaa faahfaahinaya warkaasi waxay ahayd xaflad agaasinkeeda iyo iskudabaridkeeda soo socotay in muddo ah islamarkaana ku saabsaneyd caleemasaarka nabadoon beel ka mid ah beelaha jiriirweyne ee dega wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya beesha reer makoonde oo ka tirsan beelaha jaraerweyne ayaa dooratay nabadoon cabdulcasiis macalin xaajow kaas oo loo doortay in beesha uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda doorashada nabadoonkan ayaa ka dhacday deegaanka shangolo mafuula oo ka tirsan degmada kamsuuma waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin salaadiin iyo marti sharaf kala duwan oo isaga kala timid wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose ugu horeynna waxaa madasha xafladda ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ahna afayeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe beelaha jareerweyne beelkamid eh iyo maanta nabadoon dooradeyd nabadoonka ma ilanka baahan yahay beesha in isuku hogaamiyo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inuu isuku hogaamiyo annaga maynan dhehee beelaha jareerweyne beelaha jareerweyne beelkamid adda iyo maanta nabadoon macnaha caleema saarati beelaha kalena lanka baahan yahay lanka fadhii si deg deg eh nabadoon abdicasiis ama beesha reer makoonde iyo niinbilaaben khayr allah siiyo nabadoonka beesha makonde nabadoon cabdilcasiis macalin xaajow oo xafladda ka hadla ayaa ka dalbaday beeshiisa iyo guud ahaan qabaa'ilkii lagu casuumay xafladda inay ku garabsiiyaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee loo doortay marka wax yar la indooridina maxaa waaye gargaar iyo wax kale ma aha ee may indoorideenna qabiilka maantana indoorideenna may indoorideenna kitaabka ilaahay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ina kuhukuma taasa indoorideenna marka may leha dadkii ani hadda idoorideenna may siinka baahina kitaabkii ilaahay inaana qabade idinkana ila qabatoona jihaadkana inaan horumaro gadaashaysa martoona diyaara eteena
ugu dambeynna suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo suldaan maxamed maxamuud maxmed eeq oo labadaba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa si aada u soo dhoweeyey nabadoonka cusub iyagoona u jeediyey kelimaad dardaaran ah waxaan isu dardaarmaynaa dhammaanteen marka siduu suldaanka sheegay saacaddan la joogo waa xaya cala aljihaad soo diyaar umanin waa xaya cala aljihaad nabadoonka waa soo dhowaynaynaa waan garab istaagannahay intuu ilaahay kitaabkii ummadda ku wado annaga oo dhanna waa sidaa wey ikhwaani filaahi waxaan u taagannaa kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala inaan u nusrayno dhiiggeennana bixinno biidni illaahi tacaala annagaan ugu horrayno insha allahu tacaala mustacidiin soo miidin idinkana in sha allahu tacaala ikhwaani marka waxaan isu dardaarmaynaa qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa kitaabka ilaahay inuu u nusreeyo haddaan nahay salaadiintanka waa soo dhowaynaynaa walaalkeenna cabdicasiis dhib aan u dooranno mogii dheef uma dooranin nabadoono waxaa lagu dhisay kitaabka ilaahay haddii aad micnaha dheef ku heshan ilaahay subxaana qaadirka adigaa ay kuu qaas tahay haddii lagugu caayana ilaahay subxaana qaadirka fasawfa nutihim ajran cadiiman waxaad leedahay ajir weyn marka ku dulqaado insha allahu tacaala asagana waxaan leenahay hadii ilaah yidhaha ilaahay ha ugu kaalmeeyo xafladan doorashada nabadoonkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya muddooyinkanba ay wadeen olole ay ku dooranayaan salaadiin iyo nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu mahadsan walaalkeen bashiir awkaasi ahaa toddobaadka afaraad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si absameel kaga socota xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad sida uu ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen casaam carafaat maalintii labaatan afraad waxay lajnada wilaayada hiiraan ay u xil saartay xamladii dacwiga ahayd ee irshaadulumma ilaa sabiili rashaad ku guda jirtaa socdaal ay ku mareen degmooyinka deegaanada wilaayada iyo kulamo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay markan kulan la qaateen ganacsatada deegaanka mukayla ee wilaayada hiiraan iyada lajnada ganacsatada ay gaarsiiyeen xamlada waxayna si gaara kala hadleen qodobadii quseeyay ganacsatada qaar ka mid a ganacsatada deegaanka mukayla ee wilaayada hiiraan oo la hadlay andalus ayaa dhankooda ballanqaaday inay dhaqan gelinayaan xamlada iyo awaamirteeda ganacsatada magaalada mukayla in ayna soo gaartay barnaamijkii dacwiga ahaa oo loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili irshaad aniga hadda marka anigoo ganacsi ahaan u hadlaayo dacwadaas si aad iyo aad eh ayaa inoo anfacday waxyaabaha nagala reebay waxaa ka mid ah taleefanada waaweynka ah maraq digaaga bacda iyo iibinta waxyaabaha laysku qurxiyo taas dabadeed marka annaga ganacsata ahaan insha allahu tacaala in allaale intii meeshaas nooga aadan waa naqogelinaynaa insha allahu tacaala ganacsadaha ka tirsan degmada mukayle xamladii dacwigeed waana soo gaartay insha allahu tacaala dacwadaas waxaan ka faa'iidnay waxyaaba aad muhiim u ah waxaa ka mid ah kow waxyaabaha nafsadayna dhib u keenayo taleefanada waaweyn nabar laba waxaa ka mid ah internetka in nagala mamnuucay namber saddex muqaadaraadka kiisa kala duwan namber afar maraq digaaga bariis maceeyaha sida maxaan kuu sheegaa waxyaabaha oo dhibaatada u keenaya awalan dhib aan ku qabnay waa nagala mamnuucay namber shan bacyaha oo xoolaha iyo waxaasoo dhan awal naga dhibaayey aadan uga mahadcelinaynaa iyadana in xarakada ay na soo geysiisay arrinkan dacwiga aha waana qaadanay marka koowaad waxaa nala amray xijaabada khafiifta ah sida maceeyo iyo jubbaha wax loo magac sameeyey waxyaabaha ay kufaarta adeegsadeen islaamka dhexdooda ay keeneen inaan jarno waxyaabaha ilaahay looga fogaado muqaadaraad sida kaniiniyaalka iyo waxyaabaha loo ilaahay looga fogaado kamid yihiin inaan jarno ayaan ballan qaadnay insha allah waan sii socon doonaa insha allah khayrna allah sii inta nala qabatay ama nagu soo kordhisana waan mahadcelinaynaa maasha allah ilaahay baa ku mahadsan gaar ahaan waxaan qaadanay duruusta aan qaadanay waxaa ka mid ahaa al-amru bilmacruufi wanahy can almunkar ayaa ka mid ahaa iyo aafaat lisaan walaayadana sharafta le waxayna dhahday inaa layska reebo waxyaabaha xun waxaa nalaga reebay xijaabada khafiifka ah waxaa kaloo nalaga reebay taleefanaha waaweynka ah waxaa kaloo nalaga reebay maraq digaaga iyo waxa lamid ahoo hadda magaca kale lagu bixiyey tan iyo markii wilaayada islaamiga hiiraan ay ku dhawaaqday xamladii irshaadulumma ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinka deegaanada wilaayadaas si habsami looga socdaa xamladaas iyadoona si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan mahadsanid casaam warkii subxnameeda kaga imaanaya andalus dhegeystayaal waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu